Guddoomiyaha Gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo kaashanaya mas'uuliyiin ka socda Hay'adda Beeraha Adduunka ee FAO ayaa si wada jir ah xarigga uga jaray mashruuc xoolo naaxin ah isla markaana laga hirgelinayo deegaanka Balanbal ee degmada Garcadaga. Munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sanaag, dhalinyaro, haween, odayaasha dhaqanka iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn, qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay ayaa bogaadiyey ololaha xoolo naaxinta.
qabadka wuxuu ka dhashay eh, community action plankii ama qorsheyntii communityga oo adinka aad samayseen ee mashruucan qayb ka ahay mashruucanna waxay ka dhalatay maalgelinta eh, dowladda netherlands oon ugu mahadnaqaynaa midda koowaad waxaan ugu mahadnaqaynaa eh, communitygii eh, barambaal oo soo dhaweeyey oo la shaqeeyey eh, fulintii eh, mashruucan eh, iyo tiimkii ka shaqeeyey ee fao iyo em, wasaaradda xanaanada xoolaha eh, iyo eh, maamulka degmada Eh, eh, fao uma xil saarna eh, caafimaadka biyaha waxbaan ka qabanaa laakiin eh, hay-ada u xil saaran oo un ta oo kale ayaa jira marka warkaan waan idinka gaarsiin doonaa
waanu ku faraxsannahay labadii kun iyo labaatankii labada kun koo iyo labaatankii ka socday Ee, mashruucan oo ay fulinaysay hay-adda caalamiga ah ee FAO ee qaybna ay ka ahaayeen partners kale oo ay ka mid tahay jaamacadda sanaag wasaaradda xanaanada xoolaha ee, iyo ee, injineerada ama shirkadii dhismaha samaysay dhammaantood ay masha- qayb ka ahaayeen gacanna ka helaysay dowladda oo ay halkan nagala joogaan ee, barasaafka gobolka sanaag iyo guddoomiyaha degmada garadag waxaan aaminsannahay in dadaal badan loo sameeyey oo mashruucan oo laga filiyey uu yahay waxaa ugu qiimo badan ee ummad loo qaban karo waxaa ku mahadnaqaynaa mid kasta oo qawl ka qaatay dadaal ku sameeyey jumcada ilaahay ina siiyeyna waa ku mahadnaqaynaa maanta geed beedkani beed buu ahaan jiray bedihii hore aan la xidhin waxaase ka baxeena hoos yaalli waxaa ugu wacan ilaahay soo dhex mariyey hay-adaha iyo shicibkaba caqliga in la ilaashado baynu ugu mahadnaqaynaa ugu dambeyn guddoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi muuse ayaa ka warbixiyey mashruucan iyo faa'iidada uu u leeyahay xoolaha xafladdan maanta ay isugu nimi oo ah xaflad yacni aad u fiican isla markaana ah barnaamij horumarineed oo loo fuliyey bulshada ku dhaqan deegaankan balambaal waa xaflad ka mid ah xafladaha dowlad ahaan ay dowladdu ay ku faanayso Een, isla markaana waxtarka iyo manfaca u leh horumarinta xoolaha iyo nolosha reer guuraaga Een, sida runtii maanta waxaan arkayaa in mashruucii uu hirgelay uu guul ku dhammaaday